furutaankii kulankan ayaa afhayeenka guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranku xasan axmed waxa uu afeef ahaan ku sheegay in go-aankoodana ay u cuskadeen sharciga xisbiga ucid iyo sidoo kale dood afeedkii iyo cadaymihii labada dhinac ay soo bandhigeen muddadii ay socotay dacwadani waxaanu sheegay in kadib markii ay guddi ahaan u caddaatay inaanu dhammaystirnayn heshiiskii ay labada garab wadagareen labiyo tobankii bishii toddobaad ee labada kun iyo labiyo toban ay soo saareen go-aamadan waxay goaamisay guddiga kow in xisbiga ucid labadiisa garab qabsadaan shirweyne aan caadi ahayn muddo shan iyo afartan casho gudahooda oo ka bilaabmaysa koob iyo labaatanka bisha toddobaad two thousand sixteen laba in labada garab soo magacaabo guddi maamushaha shirweynaha oo tiro isleega guddida tiradeedu waa toban xubnood oo labada garab soo magacaabayaan walba shan xubnood waxaana loo soo gudbinayaa guddida diiwaangelinta ah guddidaas waxaad iska dhex dooranaysaa guddoomiye iyo xoge fulineed oo midba garab yahay ba guddidu waxay si isneeg usoo xulayaan ergada shirweynaha c guddidu waxay maamulaysaa shirweynaha ilaa inta go-aamadiisu ka soo baxaya d kharashka shirka wuxuu ka imanayaa labada garab si isleeg afar shirweynaha waxaa lagu ansixinayaa dhammaan qodobadii heshiiska labada garab iyo wax ka bedelkii xeerka guud ee xisbiga ucuud heshiiskaas ku taariikhnaa labayo tobanka bishi toddobaad wixii go-aam lagu gaaray baa lagu ansixinayaa golaha dhexe xisbiga ucuud tiradiisa sharcigii waa boqol iyo koob iyo siddeetan soo jeedinta sharciga ah sharciga waafaqsan ee ka taalla waxaa lagu dhammaystirayaa shirweynaha murashaxnimada jamaal cali xuseen waxay dhammaystirmaysaa marka shirweynuhu ansixiyo umana baahnaa shir gole dhexe oo dambe oo laga ansixiyo cali maxamed yuusuf oo heshiiska loogu ansixiyey guddoomiye ku-xigeen saddexaad ee xisbiga wuxuu xilkiisu ku dhammaystirmayaa marka uu ansixiyo shirweynuhu intaasi kadib ayaan cali maxamed yuusuf oo loo yaqaano cali guray kana mida garabka uu hogaaminaya jamaal cali xuseen waxaan weydiiyey siday u arkaan go-aankan iyo inay diyaar u yihiin inay muddo shan iyo afartan maalmood gudahood ah ay ku qabtaan shirweyne aan caadi ahayn sida go-aanka guddidu dhigayo waxaanu ku jawaabay go-aankan runtii waxaanu u aragnaa go-aan muhiim ah oo taariikhi ah oo aanu xusbiga u cidib isugu soo celin karno oo aanu khilaafka iyagii oo dhan xalkiisa u noqon kara saldhig wixii u baahan in lagu dhammaystiro shirweyne waxaa jira qodobo aanu aaminsannahay inaanu u baahnayn in shirweyne loo qabto waxaanu kuwaa ka hadli doonaa markaanu axadno go-aanka sharcigana dib ugu noqono shirweynaha shan iyo afartanka casho laydinku qabtay diyaar mawti in la qabto annagu haddaanu diyaarunahay laga bilaabo berri muranka ugu xoogan wuxuu ka taagnaa adiga xilkaaga iyo musharaxnimada jamaal arrintaa waxaa shirweynaha lagu ansixinaya raallimo ka tii waa arrimahan kuu kala qaadayo aniga haa oo waxa weeye inta udhexaysa laba shirweyne maa sharci ahay markay shirweynuhu yimaado aniyo faysal labadayaduba waanu siman nahay shirweynahaana dooranayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka faysal cali waraabe oo aan isna wax ka weydiiyey siday u arkaan go-aankan dhankooda waxa uu go-aanka guddida ku tilmaamay inay tahay soo jeedin balse iyagu ay ka qaadan doonaan uun inta ay u arkaan inay anfacayso go-aanka wixii sharciga xisbigu sheegayana waanu qaadanana oo aynu golihii dhexe ee koysteynka boqol koysteynka shirweyn lagu doorto sharci yahay wixii kalena xeerkeeganu eegayna wixii aan xeerkeegu aqbalayn ku dhaaqi mayno xeerkana xukuma annama xukuma nimanka waxa la yidhaha ka taliya sharciga lama odhan talooyin soo jeediya waanu ka tashan wixii aan da waajibka ahayn aan xeerkayga ka horjeeda waa qasab inaanu aanu aanu rafaan u qaadano horta waxa cadaatay imika inaanu dee musharaxiin oo heshiiska aanu qabii ahaa lagi musharax baad ku tahay waxaa cadaatay inaanu caliguri aanu aanu guddoomiye ku-xigeen saddexaad aanu sharci ahayn waxaa cadaatay sharciga golaha dhexe xusbi inuu boqol kob iyo sideetan yahay waxaan kale waa talooyin in shirweynaha la qabto lagu ansixiyo shirweynaha ay jirtaa taladuna khilaafka labada dhinac oo soo jiitamayay muddo badan ayaa salka ku hayay kadib markii muran ka dhashay musharaxnimada jamaal cali xuseen ee madaxweynenimo oo hore heshiis loogu ahaa taasi oo ay sabab u ahayd markii uu guddoomiyaha xisbigaasi faysal cali waraabe sheegay in lagula tartamayo jamaal xilkaasi waxaana taasi keentay in xubnihii kale ee xisbigu kala raacaan labada ilma cali xuseen ee faysal iyo jamaal barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa